bismillaahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warkii oo kooban ciidamada xoogga dalka ayaa burburiya goobo maleeshiyaadka al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe dowladda soomaaliya ayaa hambalyo u dirtay hay-adda w f b ee cuntada adduunka ee jumciyadda qurumaha ka dhexaysta oo ku guulaysatay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka ama maamul goboleedka galmudug oo ka qayb galay furitaanka ceel motoor ee laga hirgeliyey deegaanka hulkujir dalalka armeniya iyo azerbaijan ayaa waxay wada gaareen heshiis xabad joojina taas oo ka bilaabanaysay xalay saqdii dhexe ama saacaddu markay ahayd labayo tobankii
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasi waa qodobadii warka ugu doorka roona haatan isagii oo fidsan ciidamada xoogga dalka ayaa burburiyey goobo maleeshiyaadka al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe maxamed cali sabriye ayaa warkan inoo faahfaahinaya
ma ahin amisom ama ciidan shisheeye waa dal jirdhiifoon muddo dheer kadib waxaa soo laabtay cududdii ciidanka xoogga dalka waana gorgorkii geeska afrika waa ciidan aad u kala dambeeya loona carbiyey burburinta goobaha cadowga ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed carruurtoodu joogtay xafiisyadooda waaweyn ka furnaayeen dadka ay ku baadi jireen maalmo shaqo iyo howlgal ka dhan ah kooxda argagixisada al-shabaab ayay ciidamadu waxa ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan degmooyinka balcad iyo afgooya ee gobollada shabeellooyinka waxaana ka mid ah deegaanadaasi buulo kuunte daniga baallow basra baldoos laandoosle aliflow wixii aan argagixiso ahayn dadka shicibka uu nabad galo hantidoodu nabad gasho taliyaha guutada gorgor gaashaanle dayax cabdi cabdulle ayaa la dardaarmay cutubyada gorgor wan iyo gallayr isagoona faray awaamiirta goobaha dagaalka iyo sidii loo ilaalin lahaa maatada ku sugan goobaha laga wada howlgalka howlgalladu intii ay socdeen ciidamadu waxa ay ku guulaysteen in ay sameeyaan baaritaanno lagu xaqiijinaya amniga loogana hortegayo falalka dhagridda ah ee maleeshiyaadka shabaabka oo qaarkood ay ka mid tahay in ay ku aasaan miinooyin goobaha ay isugu yimaadaan dadweynuhu sidoo kalena adeegsadaa qaraxyada nuuca gaadiidka lagu xidho iyadoo qaarkood ciidamadu ay ka hortageen weli waxaa jirta howlgallo iyo baaritaanno ka soconaya gudaha deegaanada hoostaga deegaanka basro ee hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe weli ciidamadu waxa ay wadaan dhaqdhaqaaqyo militari oo lagu xaalufinayo maleeshiyaadka ku dhuumaalaysanaya deegaanada hoostaga degmooyinka afgooye iyo balcad ee ka tirsan gobollada shabeellooyinka si askarinimo iyo asxaan leh dadku waa dadkiina shacabka a u soo gurmateen dad cadow ka dulqaadaysaan maxamed cali sibriye warbaahinta codka ciidamada
dowladda soomaaliya ayaa hambalyo u dirtay hay-adda w f b ee u qaabilsan jimciyadda qurumaha ka dhexaysa dhinaca cuntada oo ku guulaysatay abaalmarinta caalamiga ee nabadda amino xuseen maxamed ayaa warkaani inoo faahfaahinaysa si hayaha wasiirka wasaaradda gargaarka imaareynta masiibooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya xamse siciid xamse ayaa hambalyo u diray barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobey ee w f b oo sanadkan labada kun iyo labaatanka ku guuleysatay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee loo yaqaano nobel peace press anigoo ku hadlaya magaca dowladda soomaaliya waxaa hambalyo u dirayaa w f b dadaalka xoogan ee sameysay ee dhinacan nafbadbaadinta iyo ka hortagka macaluusha ayadoo ay jirto daruufo gaar ah ee ka dhasha covid sagaal iyo toban ayuu yiri mudane xamse siciid xamsa sii hayaha wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka hay-adda cuntada adduunka ee loo yaqaano w f b ayaa intii ay colaadaha ka jireen dalka waxay sii waday dadaalka gurmadka ayadoo ay bixisay gargaar bini-aadanimo oo cuntada ah islamarkaana taagee taageeraysay dadka u nugul sida haweenka iyo caruurta inkastoo ay shaqada ugu badan hay-addaani ay ahayd gargaarka haddana howlaha ay sameysay ayaa wax weyn ka taray xoojinta iyo abuurista fursado xasilooni iyo nabad iyo in laga baaqsado in gaajaday noqoto hub lagu horiyo colaadaha intii uu jiray covid sagaal iyo toban oo inoo wehelisay xaaladaha sida fatahaadaha ka dhaca meelo ka mid ah dalka w f b waxay dowladda soomaaliya ka taageertay in la caawiyo malaayiin soomaali ah oo khatar ugu jiray macluul ayuu hadalkiisa ku daray xamse siciid xamse waxaan si gaar ah ammaan ugu jeedinayaa shaqaalaha w f b ee soomaaliya ka shaqaynayay dadaalka aan daalka lahayn iyo shaqada wanaagsan oo ay ka hayaan dhammaan deegaanada soomaaliya ayuu yiri sihayaha wasiirka wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka dowladda federaalk soomaaliya xamse siciid xamse aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliya muqdisho wasiiro ay xildhibaano ka tirsan dowlad maamul goboleedka galmudug ayaa ka qayb galay furitaanka ceel motoor oo laga hirgeliyey deegaanka hul ku jir cabdikariin axmed bulxan ayaa warkan ka soo diray cabudwaaq
ceelbiyoodkan oo lagu qoday iskutashi bulsho ayaa laga hirgeliyey deegaanka hulkujir oo ku yaala gobolka galguduud waxaana deegaanka hadda lagu qoday ceelkan uu ahaa markii hore mid oomana ah oo dadka iyo xoolahaba ay ku qabeen biyo la-aan dadka iskutashiga ku qoday ceelkan oo u badnaa bulsho ka soo jeeda deegaankan hulkujir ayaa daahfur waxay u sameeyeen furitaankiisa waxaana kala soo qaybgalay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ganacsato maamulada magaalooyinka xeraale iyo caabudwaaq iyo ugaas maxamed ugaas axmed gudoomiyaha degmada caabudwaaq mahad cumar cilmi iyo sheekh cabdikariin xasan aadan oo ka tirsan mas-uuliyiinta maamulka degmada xeraale ayaa si wada jir ah waxay ugu soo dhoweeyeen ceelkan cusub oo ay sheegeen inay ka faa'iidaysan doonaan dadkii iyo xoolaha ku dhaqan deegaankan
waxaana leeyahay intii ay ku filaayeen runtii waa ay qabsadeen waxaa ka dhiman gacantii dowladnimo inta iyagu ay samaysteen maahana inta ka dhiman ceelka anigoo ku hadlaya afka dowladda waxaan leeyahay dowladdu waa inay dhammaystirtaa agabka ka dhiman ceelka waxaan leeyahay oo dowladda ku gubaabinhayaa ceelkan iyo ceelasha kale oo laqodahayaba iyo bulshada wax kastoo waxtarahaya qayb weyn ka qaata xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ee lagu casuumay madashan ayaa sheegay inay qayb ku aadan doorkooda dhammaystirka ceelka ay qaadan doonaan ugu mahad celinayaa dadkii deegaanka ee shacabka ahaa ee hawshan sistamka dawliga ah u baahnaa in lagu qabto ku qabsaday waxaan dhihi karnaa waa ceel ummadda soomaaliyeed inta deegaanka isla degta ay cabi karto uuna furan yahay dadka soo sadaqaysto xoolahoodana waxay ila tahay qabiil uma qodina waxay u qobeen dadka soomaaliya oo deegaanka isla degan wasiir ku-xigeenka macdanta iyo biyaha dowlad goboleedka galmudug daahir salaad guud oo dhankooda ka hadlay goobtan ayaa yidhi halkan waxaa yaalla bilow fiican dad tashaday oo shacaba oo waxay hayeen inta isku tegay aan dhihin haayad iyo dawlad midna aan baryin ayagu bilowgii ugu horreeyey sameeyey laakiin raba meel laha in lagala gacan qabto waa uga mahad celinaynaa dadka dadaalkaas sameeyey sidoo kale wasiirre ka socda dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in ay aad u soo dhoweynayaan in dadka halkan ceelka ka qotay ay yihiin dad midaysan dadkii aan la kulmay oo barnaamijka ceelka hulkujir aan kula hadlay waxaan ballanqaad garantiya aan ka soo qaaday inay ceelka inta ka dhiman ay dhammaystirhayaan hadduu ilaah yidhaahdo sababtoo ah waxaa ka muuqata tawfiiq badan oo ka duwan waxyaabihii annagana dhibahayay meelahan dadkooda degan yahay oo ceelasha ka yeerahayay wax ka duwan baa ka muuqda ceelka waxaan markaa rabnaa hadduu mar sidaas yahay waxaan codsanaynaa dadkii ceelkan hirgeliyey iyo inta la halmaashaba ceelkaanu siduu ku bilaambay inuu ku socda haddaas noqdaa mid amni soo jiida gabagabadii ayaa ugaas maxamed ugaas axmed waxa uu ugu duceeyey dadka isku tashiga ku qotay ceelkan oo uu sheegay inay yihiin dad runtii looga dayan karo tallaabada ay qaadeen waxaana ugu baaqay guud ahaan dadka ku nool deegaankan in ay nabad ku cabbaan isagoo uga mahadceliyey doorka ay ku lahaayeen maamulada magaalooyinka xelaale iyo caabud waaq salaanka bacdii horta ilaahay subxaana wa tacaalaaba mahad iska leh ilaahaygii maanta annagoo nabada halkaan iskugu kaayin keenay alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan rabaa si gaar inaan ugu mahadnaqo uguna duceeyo dadkii ka qayb qaatay ceelkan ceelkan ceelbiyoodka ah oo run ahaantii ummadda u ah nolosha u ah cabdikariin axmed bulxan raadiyaha iyo t v-ga qaranka magaalada caabud waaq
qaar ka mida culimo awdiinka soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqa deegaankaasi ugu baaqay ama uga digay xanuunka cudurka covid sagaaliyo toban sheekh faarax oo ka mid ah culimo awdiinka ku nool gobolka minnesota ayaa bulshada soomaaliyeed ka codsaday in aysan fududaysan xanuunka cudurka covid sagaaliyo toban
wacyigelinta cudurka loo yaqaano covid nnteenka oo dhibaato aada u fara badan ku haya caalamka meel kasta oo la joogo waxaa xasuusid mudan si gaar ah aniga waxaa lay dhahaa sheekh faarax cabdi jaamac waxaana ka mid ahay culimmada soomaaliyeed ee joogta ee gobolka minnesota gaar ahaan magaalada minneabolis sidaa daraaddeed maanta kelmadeennu iyo fariinteennu waxay ku saabsan tahay cudurkaas covid nnteenka loo yaqaano dhibaatooyin fara badanna ku haliya bulshada noocyadeeda kala duwan sidaa daraaddeed inagoo ka duulayna kana dhuxul qaadanayna shareecadeena islaamka ah ee qawiimka ah ayaynu maanta waxaynu fiirinaynaa qaababka ama dhibaatooyinka uu bulshooyinka ku hayo si aynu dadka ugu wacyigelin lahayn inagoo wacyigelinta usoo marinayna diinteena islaamka sidaa daraaddeed ilaahay qur-aanka kariimka wuxuu ku yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar waxaad tihiin ummadtii u khayr badnayd khayryadaas maxaad ku hesheen ummadda nabi maxamed baa la sheegayaa ta'muruuna bilmacruuf dadka wax wanaagsan baa faraysaan disis macruufku waxaa ka mid ah dadka in lagu booriyo waxa caafimaadkooda waxa horumarkooda ah waxa nidaamkooda ah waxa dowladnimadooda ah waxa iyaga anfacaya aakhiradooda iyo adduunkoodaba
nimco cali oo ah soomaali haysata dhalashada ingiriiska ayaa loo magacaabay la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ingiriiska ee arrimaha la xidhiidha dhibaatooyinka dumarka ka dhanka ah maxamed maxamuud dhoore ayaa warkan ka soo diray london
xogayaha arrimaha gudaha dalkan britain weyneeda la yidhaahdo briti batel ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay in nimco cali oo ah gabar soomaaliyeed ee u magacowdo la taliyaha madaxa bannaan ee xal u helidda dhibaatooyinka ka dhanka ah dumarka ee wasaaradda arrimaha gudaha ee britain miss batel waxa ay tilmaantay in halgankii nimco ay u gashay la dagaalanka gudniinka fircooniga uu sabab u noqday in xilkan lagu aamino ayna aaminsan tahay in wax badan ay ka qaban doonto arrimahaasi nimco oo ah soddon iyo toddoba jir ayaa waxaa markaasi ay haysataa bilada lagu magacaabo o b a oo ah biladaha ugu sarreeya dalkan britain taas oo lagu siiyey howshii ay ka qabatay arrimaha gudniinka fircooniga iyo sidoo kale wacyigelinta dumarka iyo inay caawisho dadka qaxootiga soo galootiga soomaaliyeed nimco oo ah qof aan la gamban waxa ay aaminsan tahay ayaa dumarka aada ugu baraarujisa dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga oo iyaduba ay horey usoo martay sida meelo badan ay ka sheegtay waana qofkii ugu horreeyey oo dhibaatadaasi si cad u sheega iyo wixii maskixiyan ay kala kulantay nimco waxa ay sheegtay inay ku faraxsan tahay xilka loo dhiibay islamarkaana ay gudan doonto waajibkeeda iyadoo sheegtay inay diyaar u tahay inay caawiso gabdhaha ku nool dalkan britain marka la eego xilkan muhiim ayuu u yahay soomaalida inay dhex gasho wasaaradda arrimaha gudaha britain oo ah midda samaysa sharciyada arrimaha gudaha ee la xidhiira dhanka haweenka sharciyada caruurta iyo sidoo kale baasaboorada iyo hanaanka soo galootiga dalkan maxamed maxamuud dhoore radio muqdisho london
bulshada ku dhaqan magaalada buuhoodle ayaa bilaabay dibudhisk inay ku sameeyaan waddada isku xidhta buuhoodle iyo xadhaadha faafahinta warkani waxaa buuhoodle ka soo diray wariyaheena maxamed cali bile magaalada boohoodle ayaa waxa ay ku tallaabsanaysay sannadahan horumar ballaadhan oo dhinacyo badan taabanaya haddaba halkani waa bilowga jidka weyn ee isku xidhaya magaalada xadhadhan iyo weliba sidoo kale boohoodle waana barnaamij isku tashiya oo ay hirgeliyeen qurbajoogta iyo weliba sidoo kale ganacsatada kasoo jeeda magaalada boohoodle waxaana ugu horreyntii halkaa ka hadlay oo ka warbixiyey jidkan weyn ee isku xidhaya xadhadhan iyo buuhoodle cabdiraxmaan oo kamida qurbajoogta u dhalatay magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn
waxaan maanta ku faraxsanahay khaasatan inay qurbajoogtii waaweyneed oo maxamed cabdisalaad uu ka mid yahay cabdirasaaq mataan oo markii horeba wadadan dadkii asaliya fikirkiisii iyo maskaxdiisii ay ahayd iguna dhaliyey inuu maanta goobtan ugula sugan yahay aadaan u faraxsanahay sidoo kale dhallinyaro badan oo deegaanka ah leeyahay baraka maqan faanoole tan waa bilowgii waxaan ii dhiman hagowgane hagowgane iyo xareeran waxyaalihii kale markaa loo baahdo insha allahu tacaala waxaan igu boorinaya kaliya hal mid soomaalidu waxay tirahdaan insha allahu tacaala xadhan rood ayaa loo bixin doonaa ama jidkii xadhan waxayna qiyaastii waa koo iyo labaatan kilomitr oo markaa insha allahu tacaala waxay noqon doontaa waddo loosii gogol xaarayo in loo sameeyo laamigii iyo dhan laakiin waa process kii koowaad dadka inay isu tashteen gacantoodii ku samaysteen dadkana markay isku tashtaan macnaha waxa weeye waa wax horumar ah sababtane markii loo sameeyo ma arkayaan faa'iidada ku jirta laakiin markii ayaga ay maalka gashtaan oo ay gashtaan shilinkii ay gashtaan waxay ogaanayaan macaanka iyo uu leeyahay waxqabadka magacaygu waa maxamed cabdisalaad waxaan ahay qurbajoogtii hawshan xagga bannaanka ka waday insha allahu tacaala maanta waxaa farxad ah oo guul ah in ilaahay ila soo kulmiyo bilowgii maanta la bilaabayo waddadan wakhti badanna aan hawsheeda ku taamaynay soomaalida waxaa jiraa war xunoo laguwaa waddadii aan qurbajoogay in badan hadal haynteeda iyo warkeeda wadnay oo inagu yara daahday arrimo uun shaqo kaloo cagaftu soo waday cagafta unbaa loo xadhibnaa cagaftiina maanta wata waa inoo diyaar in laga qayb qaato inta dhimanna aan israacino oo dhammaystirno waana bilowgii maanta farxadii ku tahay iyo guul maaragtay wadadan fikirkeedii hore anigiyo kolley guddigii aan la shaqayn jiray baa lahaa haddana maa soo ururiyey lacagta dhammaanna way mahadsan yihin dadka ka qayb qaatay waxaan kusoo gebagabeynaya intuu shiikhu inoo sheegay shiikh axmed dayib baa nagu filan in jamaaco iyo wadajir wax loo qabto wadamada aynu joogno horumarkay gaadheen sabab waxaa u ah wax kale maaye camal jamaaci ay qabtaanoo arrintay arrimahooda dhan bay wada qabtaan ee guud ahaan dadka dhexeeya taasay horumar ku gaadheen dadkeenna taasumaa ka dhiman kuwa halkana in lagu baraarujiyo innaga xaggan joogna ku baraarugno
isku xidhkii buuhoodle iyo xadhadan xuduuddii ayaa la samaynayaa waxaana ku xidgi doona insha allahu saan rajaynayno ilaahayna ka baryayno laamigaa ku xigi doona insha allahu horumarkaasu waa mid ilaahna aqbalay dadkuna uu ku fekeray oo soo ururiyey intaasaan kaga baxayaa hadalkii horena odayaashaa kii macnaha laa yidhi waddada u bixinaysaana laysu sheegi maayo oo waa dadkiinnii cidda aad wax ku bixinaysaan ee tacabka gelinaysaanna waa dadkii wakhtiga dheer aad ku soo bixinayseen waxaa la odhan karaa wixii badnaa ee la bixinayay arrintani waa arrimaha halbowlaha u ah ee ugu muhiimsan ee ilaahay fadligii ilaahay idiin diray qof walibana waa sadaqatul jaariya oo sida culummada iyo ilaahayba inoo sheegay ayadda qur'aanka alla inuu sheegay waxa weeyaan waddooyinka la bixiyo iyo biyaha iyo wixii sadaqatul jaariya ah bay ka mid tahay qof kastaaba hantidii uu ku bixiyey waxay u gelaysaa sadaqatul jaariya waa meel la marayo ilaahay fadligiina waxaa ilaahay saaka nagala soo qayb geliyey qurba joogtii xubnihii ugu muhiimsanaa baa la odhan karaa rag ka mida oo goobtan iyo madashan jooga haddii dadka qaarkood si ay u hadhadlayeen oo sarkaab axmed waa ku kala maqan yahay odayaashooda iyo waxgaradkooda iyo lalahaana waxaan dareemayaa saaka in la odhan karo in laga wada muuqanaya insha allah biidnillaahi kariim lacagtana isku mida u noqdo ka shaqeeyo waxaa qabataan ila horeyso u horreysiiyo dee waxaa u qabataan ugu wanaagsanaa weeye la bilaabay dayn geedka iyo boorka naanka iyo lama rabay laagmaata soo galabuwada soo gala xaalkiina idinka
bulshada ku dhaqan deegaano ka mida gobolka mudug ayaa waxay ka cabanayaan in ayax aad u fara badan uu xarfinayo dalagyadii beeraha iyo weliba deegaanadii kale ee daaqsinka cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan gaalkacyo ka soo diray
kadib markii afartan iyo sideedii saacadooda u dambeysay dhul beereedya ku yaala bariga magaalada gaalkacyo uu ku duldegay ayax fara badan ayaa waxaa qaar ka mid a beeraleyda dhulbeereedkaasi iska lahaa oo la hadlay warbaahinta qaranku ay sheegeen inuu xaalufiyey dhulbeereedkaasi islamarkaana uu saameyn xoogan ku yeeshay dalagyadoodii qaar ka mid a beeraleydaasi oo aan maanta kula kulmay deegaanka dayax ee duleedka bari ee magaalada gaalkacyo ayaana ugu horreyn warbaahinta qaranka u sharaxaya saameynta uu ayaxani ku yeeshay dalagyadii ay ku beerteen beerahaasi anigoo ah guddoomiyaha dayax booraan cad waxaan ka warramaynaa ayax nagu saameeyey beeraaleyda deegaanka booraan cad dayax waxaan u sheegaynaa wasaaradda galmudug wasaaradda beeraha galmudug iyo hay-adaha samafalka ee ka howlgala koonfurta mudug iyo dowladda galmudug iyo dowladda federaalka waxaan u sheegaynaa ayax fara badan inuu beerihii saameeyey inuu naga baabi'iyey dalagayagii aan beeraynay ilaa tobanka bilood waxaan u sheegaynaa inaan dhex taagannahay hadda tubooyinkii kaliya iyo qarihii uu baabiiyey kaliya inaan dhex taagannahay waxaan codsanaynaa wixii wax ka qaban kara wasaaradda beeraha galmudug iyo hay-adaha ka howlgala koonfurta mudug iyo dowladda galmudug si deg dega in wax nololo qabto aad baa loo kacay shacabkii awood ma le diyaarada ma le haddii alla idma hayo awooddooda waxay noqotaa taayiro iyo xaabo la gubo iyo waxay noqotaa daal idmahayo maryo la bitiyo dadkii waa daalay waa la habsaday asagiina waa ka awood batay wixii yarka ahaa oo calacasha ahaa iyo beerihiina kor buu u qaatay anigoo limaam macalin saalax sahal halkaan ka tirsan odayaasha deegaanka xaarxaar iyo dayax oo hadda aan meeshaan joogno ah runtii siday sheegeenba meeshan waxaa maanta ka dhacay masiibo u geystay ayaxu beerahan mataqaanaa ku halakeeyey oo runtii maalkii iyo tabicii ay geliyeen dadka beeraleyda deegaanka dagax deganiyo mataqaanaa uu dhaafiyey maalkoodii iyo hantidoodiiba waa u jeedaan beerta siduu u galay qarihii siduu u baaba'ashay dhirtii siduu u jaray marka waxaan ka codsanaynaa wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda federaalkaaba iyo hay-adaha kaalmeeya ee beeraha ka soo gaaraan oo mataqaanaa dadka meeshaan aan taagannahay waa beerihii dayax ayixibaa hame hore ku soo bilowda daraad galab ayixibaa daraad galab ku soo bilowday ilaa hameen hore ku jiray ilaa shalay buu ku jiray wax allaale wixii ku yihiil oo dalaga ahaa waa banneeyey waa laqay
gudoomiye ku-xigeenka guddiga iskaashatooyinka beeraleyda gobolka mudug cabdulqaadir macalin caddo oo isagu booqday beerahaasi ay saameynta ku yeeshay ayaxa ayaa isna la hadlay warbaahinta qaranka waxa uuna ka codsaday wasaaradda beeraha galmudug tan federaalka iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha beeruhu inay caawiyaan beeraleydaas oo sheegay inaysan xilligan awoodin dib u beertaan beerahoodii waxba aan beerihii sida aad u jeedaanba tubooyinkii iyo qarihii oo aan caleeni ku oolin meeshii oo wax dambe uu ku korhayahay aysan meeshii ka muuqan sida aad arkaysaan meeshii ka muuqda geedihii kaleeto oo ama sida liintii oo kaleeto saytuunkii cambihii yaanyadii iyo basbaaskii iyo basashii qaybo ka mida aan waxbaba ka muuqanba sida geeduhu ay cunitaanka ugu kala nugul yihiin marka waxaan si aad iyo aada uga codsanaynaa wasaaradda beeraha galmudug iyo inta hayad hay-adaha kaleeto oo beeraha wax ka qabta inay si degdega ay wax uga soo gaarsiiyaan cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
halka warkaasi aad ka dhegaysaneyseen waa raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya armeniya azarbajaan ayaa wada gaaray heshiis xabad joojin ah kaasoo bilaabanaya saqdi dhexe habeennimadii xalay ahayd heshiiskan ay sida wadajirka ah u gaareen labada dal ee armeniya iyo azarbajaan ayaa waxa uu imaanayaa kadib markii wadahadallo muddo toban saacadood socday ay wada yeesheen labadaasi dal iyo ruushka oo waday dadaalada diblomaasiyeed waxayna ka dhaceen wadahadalladan xabad joojinta magaalada moscow ee caasimadda dalka ruusiya sidaasna waxaa sheegay sergey laflof wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushiya diblomaasiyadda sare oo ka tirsan dowladda ruushka ayaa isna waxa uu sheegay in hay-adaha caalamiga ee laankeyrta cas ay ka qayb qaadanayaan dhexdhexaadinta labada dhinac ee xabad joojinta ku heshiiyey booliiska dalka nigeria ayaa xoog u adeegsaday kala ceydhinta dibadbadxyo looga soo horjeedo falalka arxandarada ee booliiska kula dhaqmaan kuwaas oo ka dhacay magaalada caasimadda ee abuuja booliiska ayaa adeegsaday gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo xabado cinjir ah oo ay la dhaceen dadka bananbaxyada ayaa yimid kadib markii baraha bulshada lagu faafiyey nin ay si xun u dilayeen booliiska dibadbaxayaasha ayaa bilaabay in ay loo kala diro cutubyo ka tirsan ciidanka booliiska nigeria warkii caalamka oo aad ka dhegaysanaysaen radio muqdisho codka jamhuuriyadda